wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada maamul goboleedka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ku qabatay tababar ku saabsan tayeynta deegaanka tababarkan oo loo furay qaar kamid a bulshada iskaashata beeraleyda ah ee maamulkaasi waxaana tababarkan ujeedkiisu ah horumarinta tayada deegaanka iyo wax soo saarkiisa axmed xasan suudi oo ah la taliyo sare oo ka tirsan wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada maamulka hirshabeelle oo tababarkan daafuray ayaa ka hadlay ujeedada iyo muhiimada tababarkan uu u leeyahay dadka loo qabtay waa ku mahadsantihiin inaad nagala soo qaybgashaan maanta kulankan muhiimka ah oo ah tayeynta heerarka tayada deegaanka dowladda hirshabeelle walaalayaal sidaad ogtihiin caafimaadka deegaankeenna ayaa muhiim u ah samaha bulshadeenna aqoon iswadaarsigan wuxuu ka dhigan yahay tallaabo muhiim u ah in hore loo qaaday sida caddeenna waxay u tahay sida ay nooga go'an tahay horumarinta heerarka deegaanka iyo noolaashaha iyo ku noolaashaha deegaankeennaba iyadoo loo maraayo fadhiyadan oo kale iyo tababarro waxaan hiigsanaynaa inaan kor u qaadno fahamka bulshadeenna oo ay ku jiraan shaqaalaha dowladda hogaamiyeyaasha bulshada iyo xeefadlayaasha deegaanka intaba hadafkaynu waa inaan ku xoojinno bulshadeenna aqoonta iyo qalabka lagama maarmaanka u ah hirgelinta siyaasado iyo dhaqamo deegaan oo waxtar u lah bulshadeenna marka la kobciyo iskaashiga lana wadaago khibradaha waxaan xaqiijin karnaa in khayraadkeenna dabiiciga ah loo maareeyo si mas-uuliyad ah aqoon iswadaarsigan keliya kama hadli doono caqabadaha jira hadda balse wuxuu sidoo kale u gogol xaari doonaa jawi nadiif ah oo caafimaad qaba jiilalka mustaqbalka soo socda hadduu ilaah yidhaahdo tababarkan oo ay kasoo qayb galeen xubno ka tirsan iskaashata beeraleyda deegaanada maamulkaasi iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ujeedkiisu ahaa in ka qaybgalayaasha lagu qalabeeyo sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen deegaanka iyo wax soo saarkiisa